فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawa oo isniin ah waxaad ku dhegaysan doontaan toddoba ruux oo ku dhintay duqayn diyaaradaha duuliya la'aanta dowladda maraykanka ay ka geesteen deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan mid ka mid a odayaasha dhaqanka oo aan ka waraysannay duqayntaasi ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka idaacadda al andulus oo caawa baahisay dardaaranka mid ka mid ah raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo shan jufo oo ka tirsan beesha yamar madaxweyne ee qabiilka xawaadle oo heshiis ku kala saxiixday gobolka hiiraan bayaanka laga soo saaray heshiiska iyo waaliga hiiraan oo hadlay ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan ciidamada lagu soo tababaray eritereya oo firxadkooda uu soo gaaray wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakada shabaabulmujaahidiin mid ka mid a askartaasi oo aan waraysannay ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka waa markaliyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa habeennimo talaado ah sagaalka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga waafaqsanna soddonka bisha koowaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga aan gudagalno barnaamijka dhuuxa diyaaradaha duuliya la'aanta dowladda maraykanka ayaa maanta duqayn ka geystay deegaanka quracli ee hoostaga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan duqayntaasi waxaa ku dhintay toddoba ruux waxaana ay kala ahaayeen cabdi ilaah maxamuud ciise oo afar iyo toban sano jir ah axmed maxamed nuur oo labaatan sano jir ah cumar maxamed abuukar oo siddeed iyo toban sano jir ah cabdiqaadir maxamed nuur oo siddeed iyo toban sano jir ah qays maxamed nuur oo siddeed sano jir ahaa axmed qadar ibraahim cusmaan oo saddex iyo toban sano jir ah casir xasan cabdi oo afar iyo toban sano jir ahaa dhallinyaradan ayaa ahaa arday marka dugsiga laga soo daayay ayaa ehelka waxa ay u dirsadeen xoolaha kadibna iyagoo meel fadhiya oo ku nasanaya kuna sheekaysanaya ayaa la duqeeyey idaacadda alfurqaan waxaa u suurta gashay inay waraysato nabadoon cabdikariin axmed muude oo ehella ah qaar ka mid ah dadka duqaynta ku dhintay waxaana uu ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen wakti oo maaragtay ka kooban saacadda ay ahayd adiga toban saac meelahaas ay ahayd ayaa mataqaanaa maaragtay ilmo oo mataqaana iskuullaya oo dugsiga dhigto iskuolka sacalnuurna oo dhigto oo ah arday oo iskuulayna dugsi quraana dhigto oo labaatan iyo tan inkadoo tan iyo shantan iyo lama ka kooban ayaa markaa maaragtay dhibaas ku gaaray oo maaragtay lagu riday gantaal
waa gartay halkay joogeen carruurta
meel oo ma la- maaragtay oo oo xoolaha isku imaadaan oo isgoysi oo xoolaha oo kula miirto oo goof eh ayaa joogeen maaragtay oo oo ay ay xoolaha ay kula miirtaan oo maaragtay oo baaralayo xoolaha maanta waxaa loo diray ee mataqaana xoolaha loo diray waktiga tuma saac ahaa xilkasaa loo diray haa odayaasha u diray maanta markaa ilmihii oo awal saaka dugsi dhiinayay oo marka galabtiyada saddex ay ahaayeen xoolaha ka horjeen ilmihii kale soo direen meeshaas ayaa marka ay ay uga turnaayeen mataqaana ay ku- ay kula dheelayeen imise marka ruux ayaa halkaa duqayntii ay ku waxyeelaysay oo ku shahiiday ilmaha toddoba ruux waaye halna waa la la-yahay bartiisa maaragtay waxaan kasoo fujinay dardiyada iyo bahallada yaqaan geedka loo yaqaano bidcadka loo yaqaano iyo geedka loo yaqaano qasaxa iyo geedaha kale oo maaragtay oo dhirta ugu ugu xun eh aan kasoo fujinay qaar hal habana waa la la-yahay mataqaana maaragtay bartiisa la la-yahay iyo wax aan kasoo qabanay iyo wax lalashii karo alhaanigaa lagu murusin yahay kaas meeqa gantaala marka ku dhacday labaa ku dhacday dadka aan kasoo fujinay meesha oo hadda caawa aan aasi rabno ee, wax la arki kara ma aha waxay galabsadeenna mala qorina ma sidin tuutana uuma jiro qorina maaragtay garab uuma jirin ilmo arday ahoo iskoolka shacalnuur degmada jalaqsha koonfurta quracle hiiraan ayay mataqaanaa deegaankoodaas ahay waa gartay wax ciidan miyaa ka ag dhowaa halka maya wax ciidan kama dhaweyn
marka maxaa la idin duqeeyay bay idinla tahay maadaama waxgaradkii odayaasha aad ka mid tahay dad hadda deegaan oo beeraley oo iska muuqdo tuulada maaragtay shan tuulada quracley waxaa hoosmaaya saddex tuulo oo yaryar oo tiyagley iyo quracley iyo xawaal la dhaho tuuladasaa ugu weyn masaajidaa ku yaallo dugsigaa ku yaallo iskoolaa ku yaallo waa taariikhno hor le oo maaragtay oo maaragtay aan hor baan arkin oo maaragtay oo xadgudub oo maaragtay oo nookow eh oo wax ilmahaas ay galabsadeen waalidkood iyo ayagoo mataqaana ay galabsadeen ay jirin wax kusoo dhu oo maaragtay xataa oo kusoo goob dagaal eh oo goob dagaal oo meesha ka dhacay xataa ma ahan meesha wax xataa oo la dhihi kara ma ahan waa waa wax al oo maaragtay bannaan iska ahoo aan la filaynin goob dagaal iyo waxxiilo dagaal oo la filaynin ay ahayeen oo maaragtay oo xadgudub iska caadi oo maaragtay aan wax kacdoon oo lagu lagu dareemi karo ilmahaas oo la dhihi karo meeshaas goob dagaal ay ahayd laba qolaa isku hashita laba ciidana iskii hor yimid xataa ma ahan بدين عظيم
waayahay idaacadda alandulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa caawa baahisay dardaaranka ah mid ka mid ah raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir istishaadi haaruun axmed faarax oo loo yaqaanay cabdirabbi ayaa dhinacyo kala duwan la hadlay ku soo dhowaada dardaaranka laga qabtay قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
رجال في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يذود عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغرهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amaa bacd ilaahay baa subxaanahu watacaala maadoo dhammaanteeda ay u sugnaatay ilaahay subxaanahu watacaala dad muslimiin naga dhigay intaa kadib insha allahu haddaan magacigii tacriifkayga kooban magaca waxa weeyaan liigu waqlalay waxa weeyaan waa haaruun axmed faarax mujaahidiinta dhexdoodana waxaa liiga aqoon jiray waxa weeyaan laba magac muscab magacayga labaadna waa cabdirabbi waxaan dhashay waxa weeyaan markii ahayd kun sagaal boqol sagaashiyo sagaalkii waxaan ku dhashay deegaan ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho gobol ahaan waxaa kasoo jeeda gobolka galgaduud gaar ahaan waxa weeyaan cadaadu isla markaa waxa weeyaan qabiil ahaan qabiilkaygu waxa weeyaan waa reer xaaji salaabaan waxaan kasii ahay waxa weeyaan jufada reer muuse alxamdulilah ilaahi baana subxaana watacaala camalkiisa aan soo waafajiyey in badan aan ku fakaraya kadib ilaahi baa subxaanahu watacaala waxa weeyaan maanta i keenay ilaahi baana waxaana jalla fi culaa ka rajeynaya inuu waxa weeyaan qaatimadeeda waxa weeyaan shahaada fii sabiilillaah uu igu soo khatimo waxa weeyaan isla markaa khaalisatan liwajih waxa weeyaan ah waxyaabaha igu kalifay in camalkan aan kusoo biiro fadliga weyn katiibadan waxa weeyaan gandaalada islaamka ah waxaa igu kalif waxa weeyaan waxa weeyaan ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim ilaahi subxaana watacaala siduu cadaabta aan uga badbaadi lahaa waxa weeyaan kor cadaabka ilaahi subxaana watacaala u adkeysan kara ma hayayo ilaahi subxaana watacaala sida aan jannadiisa dembi dheefkiisa waxa weeyaan aan ku gaari lahaa guryo ilaahay subxaana watacaala jannadiisa uu ku diyaariyeen aan ku heli lahaa sidaa darteeda waxa weeyaan igu kaliftay ilaahay subxaana watacaala waxa weeyaan mahad iska leh caam ahaanna waxa weeyaan si guud maantay waa wada ognahay dadka muslimiinta ee muuminiinta waxa weeyaan waxa weeyaan muqadasaadkoodii waa lagu ciyaaray wax loo reebtay oo waxa weeyaan wallaahi nolol waxa weeyaan qof mu'min ah waxa weeye maanta ku noolaa kara meesha ma taalo ilaahi subxaana watacaala mustadcafiinta uu noo sheegay inaan waxa weeyaan aan u gargaarno dadkaas waxa weeyaan daafaha caalamka waxa weeyaan kasoo cabaadaya ee maalin kasta ee tasliibiyiinta iyo murtadiinta dabadhilafka ee dhibaatooyinka u geysanayaan oo waxa weeyaan bajaajleyda masaakiinta iska xamaalinaysa la dilaya gabdhaha muslimaadka waxa weeyaan la kufsanaya waxa weeyaan dadka la iska dhacaya dadkaasa waxaa rabnaa inaan islaaxino oo waxa weeyaan mustadcafiintaas u gargaarno waana dariiqii rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam nafhurka iyo istishaadkeenana ilaahi subxaana watacaala waxaan rajaynaynaa inuu nooga dhigo mid aqbala ilaahi subxaana watacaala agtiisa laga aqbalo ilaahi subxaana watacaala waxa weeyaan waxyaabaha waxa weeyaan camalka uu ku aqbalo waxaa ka tirsan in waxa weeye ilaahi subxaana watacaala keliya loola jeedo mutaabacatu rasuul jihaadkan waxa weeyaan wuu soconayaa biidnillah ilaahi baana subxaana watacaala maad iska leh waxa weeyaan ilaahi baana subxaana watacaala nasoo waafajiyey dadka kaleeto waxaa la hadlaya ku tilmaamay arrimahan iyo in alinqimaas fi lcaduwi iyo istishaadiyanta in hallig ay tahay wallahi inaysan hallig ahayn waana nafuur ilaahi subxaana watacaala la rabo in loogu dhowaado maanta anagoo dhallinyaraan nafteena wallahi inaan wax kaleeta aan ilaahi subxaana watacaala aanu uga iibsanayna biidnillah in waxa weeye ilaa waxa weeyaan libtiqaa'i mardaatih inaan radiyeysa ku aanno ilaahi subxaana watacaala raalli heshiisa aan ku gaarno ilaahna subxaana watacaala hadduu naga raalli noqdo wallahi wax kaleetoo noo dhiman ma leh meel walbeetana waa gaarayna ilaahi subxaana watacaala rasuulkiisa wuxuu noo sheegay waxa weeyaan howshaan inay tahay aladiina yalqawna fi safi alawal falaa yalfituuna wujuuhahum xataa yaqtuluu waxa weeyaan hawshaan maanta u soconno waxa weeyaan nafteenna cadowga dhexdiisa aan ula tegayn waxa weeyaan in nafteennana inay soo laabata aan u rabin nabigeenna hore noogu cadeeyey faidaa daxika rabbuka ilaa cabdin fii mawdin falaa xisaaba calayh ilaahay rasuulkiisa saasuu noo sheegay in waxa weeyaan ilaahi subxaana watacaala inuu noogu farxo noogu qoslo ilaahina subxaana watacaala uu jannadiisa nagu gaarsiiyo ilaahay rasuulkiisaana hore noogu sheegay waxa weeyaan tahalluka maahan tahalluka dadkii ku sheegay waxa weeyaan waxaan leenahay ilaahay subxaana watiisaan lagu wad xisaabtami doonaa wixii xaq ahaane maalin waxa weye ilahi subxaana watacaala uu ku tilmaamay miqdaaruhaa khamsiina alfa sana markii la hor istaago ayaad waxaa arki doontaan shuhadada nimcada ilaahay siiy inqimaasiyiinta istishaadiyiinta ayaa waxa weeyaan maalinkaasa faraha ciil dartiisa aad qaniini doontaan waxaan leenahay jihaadkan soo aada intaa kadib waxa weeyaan meeshaasaa rabnaa inaan ilaahay subxaana watacaala ugu dhowaano dhiiggeenana aan ku bixinno waxa weeyaan waa xaruntii gobolka banaadir horena waxa weeyaan mujaahidiinta ay ugu dileen gudoomiyihii hore ee gobolka injirisow sheedaankii la dhahayay murtadka ahaa haddana aan rabno insha allah midka kaleeto lagu bedelay iyo waxa weeyaan kuwa meesha jooga ee murtadiinta ah ee asiga ka hooseeya waxa weeyaan inaan insha allahu aan isku fara saarno waxa weeyaan biidni illaahi jala fi cula ilaahina subxaana watacaala uu yasiir nooga dhigo waxa weeyaan waa xaruntaas waa xarunta waxa weeyaan gobolka laga maamulo waa xarunta waxa weeyaan jawaasiista iyo waxa weeyaan kuwa ilaahi subxaana watacaala diintiisa lagula dagaalamayo ee fadhiyaan ilaahay baana subxaana watacaala rabnaa inaan ugu dhowaano biidni illaahi waxa weeyaan mujaahidiintana hoosha ay noo direen ilaahay subxaana watacaala uu noo fududeeyo anagana aan insha allah intii karaankeenna tabarteenna ah insha allahu in waxa weeyaan aan waxa weeyaan muslimiintana ka farxino waxa weeyaan gaaladana meeshaas aan jab insha allah aan ugu saarino waxa weeyaan annaga nafteenaan bixinay ilaahay baana subxaana watacaala ka rajeynaynaa inuu ilaahi subxaana watacaala natiijo wacan ilaahi subxaana watacaala maanta muslimiinta uu ka siiyo raggan mujaahidiinta maalin kasteed waxa weeyaan fariina u diraan dadkan waxay isleeyihiin ninkan waxaa waaye maba u sheegayey markuu gelayo mithalan hadda waxaa weeyaan gobolka la gelaa nimanka ku jiro waxaa waaye soo toobadkeena horaa rag ugu digeen oo dheheen nimayahow waxa weeye intaa idin soo gaarin ka hor waxa waaye soo laabta raggii waa baxeen raggaas kelimadoodiiya maqleen taasaa la rabaa marka inay ku imaadaan annagana maanta kelimadaan dirayna oo aan leenahay waxa waaye nimayahow soo laabta inta gacanteeda idin soo gaarin waxaweye ilaahi subxaana watacaala diintiisa oo ashada ah ka tagteen oo waxa weeyaan ahun guriga iyo biicabaalku xun adduunka ah ka doorateen war waxaan idin leenahay ilaahi kitaabkiisa usoo laabta ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa liibaanta adduunyana lagu gaaraa teeda aakhirana lagu gaaraa adduunkan waxa weye adoo dhaxdh lifaaqanayo berina waxa weeyaan mujaahidiinta inta kaa dul imaadaan waxa weeyaan wix ilaahay faray waxa weeyaan suubinayaan adigana waxa weeyaan sidaasaa ku aakhira beelaysaa waxaan idin leenahay aakhiradeenaan jecelnahay inaan waxa weye idiin hagaago waxa weeyaan adduunkeennaan jecelnahay inuu idiin hagaago nimayaho waxaa ku kala badbaadi karnaa waxa weeye inaa ilaahi subxaana watacaala u toobad keentaan xukunka ilaahay waxa weeyaan xukumayne waxa weeyaan aad xukun ka dhigataan waxa weeyaan xumaanta oo idin la askaga tagtaan walaha gaalada siideenna aad ka soo tagtaan oo mu'miniinta ah walaha siidaan ayaa waxa weeyaan ku kala badbaadayna haddaad diidaan oo ah waxa weeyaan saas yeeli weydaan soomaa biidni illaahi waxa weeyaan rijaasha hore waa idinkugu sheegeen haddana waa idiin sheegaynaa biidnilah ilaah waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaah idinkugu dhowaanayno in waxaweye isfara saarno waxa weeyaan wixii aan kala helnana insha allah waa leenahay ilaahna subxaana watacaala nasri iyo sharaf iyo wanaag waa noo ballan qaaday biidnillaahi waxa weeyaan mindiyaha iyo tooreeda iyo birta aan wadanna idinka asleena insha allah Een, waxaan rabaa halkan inaan insha allah wa aan fariinteeda kaleeta aan raba inaan uga diro dadka muslimiinta si guud dadka muslimiinta waxaan idin leenahay waxa waa ilaahi subxaana watacaala yabuu heshiis soo qaata ilaahi subxaana watacaala wuxuu noo ballan qaaday inaan waxa weeyaan guulaysanayno nasri inaan helayno maalinkii waxa weeyaan afghanistan lagu soo duulay ee maraykan waxa weeyaan usaamaha lasoo dhiib lagu dhahay mulla cumar raximahullah ilaahi ha u naxariiso shahaadadiisana allah ka aqbalay wuxuu yidhi markii waxa weeyaan wallaahi inaanan dhiiben u yidhi ee dhaheen waa waa laydinku soo duula ee waxa weeyaan maraykan wuxuu noo ballan qaaday haziime iyo jabo ku yidhi waxa weeye allahna subxaana watacaala ballan buu noo qaaday inuu guulna siinayo tan dhowowdaana la arki doonaa ilaahi subxaana watacaala wallaahi maalinkaas annagoo laba sano jira ahayn maantana annagoo labaatankii iyo wax kasii siyaadaan soo gaarna aa ilaahi subxaana watacaala nasriga iyo sharaftii uu siiyey iyo waxa weeyaan ballanta ilaahi oo dhowowday ilaahi subxaana watacaala na tusiyey anagana biidni illaahi jala ficula mujaahidiinta soomaaliya iyo kuwa kaleeta ilaahi kitaabkiisa difaacaya ballantaasaa ilaahi ka rajaynaynaa siduu ilaahi noogu ballan qaaday inaan waxa weeyaan oo ilaahi subxaana watacaala noogu yabo aan u helno sheikheena shacab dheer aan markii hadda ugu dambeedo oo madaxweynaha daaqiga uu dhaaranayay wuxuu yidhi dheertiinaa noo dhaara u dhahay waxay ahayd waxa weeyaan inuu yidhi dheertiinaa inoo dhaara nasriga iyo guushana waxaa helaysa ciddii ilaahi subxaana watacaala waxa weeyaan ku toosan taasna wey waxa weeyaan gaalkii ee- ee wuxuu dhahay macrakada macrakatun faasila waay gaaladii asaas leh macraka la kala baxaya waay murtadiin maraykan iyo waxa weeyaan gaalo dhinac jirta mujaahidiin allah subxaana watacaala garabsanaysa aa iska soo horjeedo war waxaa isdagaalaya waxa weeye xaq iyo baadil baadil waxa weeyaan dhinac jira xaq dhinac jira aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الله سبحانه وتعالى ساس ولي waxaa idin leenahay ilaah subxaana watacaala kitaabkiisa usoo kaxa waxaa weeye naftiina hala xabsanna ilaah subxaana watacaala wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illahi idaaqaltum ila alard aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil ilaah baana subxaana watacaala ka rajaynaynaa waxaa weeyaan inuu ilaah subxaana watacaala uu jihaadka idin soo waafajiyo idin garadsiiyo wuxuu ilaah subxaana watacaala uu idin abuurtay Een, halkan waxaan fariin uga dirayaa qabiilka iyo reerkaan ka dhashay si guud waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa maanta waxa weeyaan qabaa'ilka qaara waxa weeyaan waxaa layidhi kitaabka ilaahay la dagaalamayaan waxa weeyaan safka waxa weeyaan dhinac ka soo gasheen ballanna waxa weeyaan xarakada waa la gasheenoo inaa waxa weeyaan barnaamijkaas ka baxeedaan nimee waxaa idin leenahay ballantii aa shalay waxa weeye mujaahidiinta la gasheen waxa weeyaan sidee taa uga dhabeeya rag waxaa weeye ninkii ballantii uu galay waxa weeyaan sidee taa uga soo baxa ballantaa shalay mujaahidiinta la gasheen oo ahayd waxa weeyaan inaa waxa weeyaan cadowga ilaahay safkiisa ka baxeedaan ilaahay cadowgiisa safkiisa ka baxa waxa weeyaan ballantii aad la gasheen iyo waxay danihiinni waa laydin oofiyey idinkan waxa weeyaan ballantii oofiya haddii saas yeeli weydeen soomahan ilaahi subxaana watacaala qof walbeeto ilaahay kitaabkiisa ka hor imaato wuxuuna amray inaan waxa weeyaan ka hor tagno bederaa waxa weeyaan dadkii aqrabada ahaa aa iskaga hor yimid annagana waxa weeyaan sidoo kaleeta idinkaga hor imaanayna ilahay kitaabkiisa haddaa ka hor imaataan waxaa idin leenahaas ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa waxaa weeye dhinaciina kasoo raaca taasaa ku nabadgelaysa haddaad diidaan wallaahi waxa weeyaan tiri tayaba waa ku beeleydaan waxa weeyaan kitaabkan ilaah subxaana watacaala dadna waxa weeyaan wuu kusoo koryeela dadna hoos ugu dhiga war noqda nimayo nimankii waxa weeyaan kitaabka ilaah subxaana watacaala uu ilaahay kor ku yeeli lahaa dadkii hoos lagu dhigi lahaa noqon haddaa diidaan soo maahan in waxa weeyaan ku talagala ilaah subxaana watacaala uu hoos idinkugu dhigi doono Ee, halkan waxaa fariin uga diraya labadeeda waalid Een, aabahay waa biiga horreeyey wuu shahiiday ilaah subxaana watacaala shahaadiisa ka aqbal waxaan rajeynayaa in ilaah subxaana watacaala fii makaanin waaxid fii jannati rabbi alcaalamiin oo ilaah subxaana watacaala nagu kulmiyo Een, halkan hooyaday nool hooya waxaan leh hooyaday waxa weeye intaan fariin uga diraya gaaban hooya ilaah subxaana watacaala ha ku barakeeyo ilaah subxaana watacaala ha ku garab galo ilaah subxaana watacaala waxa weeyaan nolosha islaamka ah ku noosha ilaahi subxaana watacaala kugu soo dilo dhammaanteennaba waxaad nagu soo garab gashay inaa ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa difaacno ilaahi subxaana watacaala kugu garab galo adigan jannadiisana ku geeyo waxaan ku leenahay hooyo waxaa weeyaan ballan waxaan ku wada galnay inaa ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa wiil intuu kuu nool yahay ee gabar kuu noosha ah inaa ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa ku bixinaydo waxna nooma kala kharsaneen ilaahi subxaana watacaala waxaan ka rajeynaya inuu fii jannaati rabbi alcaalamiin naskugu kenkeeno maalin waxa weeyaan hark uusan jirin ilaa harka ilaahi maahane harkaasaan waxa weeyaan rabnaa inaa ilaahi subxaana watacaala nagu wada kulmiyo wiilkaadi hore u shahiiday aniga iga yara anagana maanta ilaahi subxaana watacaala meeshaas inuu ilaahay ugu doortaa rajeynaya ilaahi subxaana watacaala aakhirana aan kuu shafaaco qaadno hooy waxaa ku leenahay ilaahay subxaana watacaala garabkaada ha galo waxaa weyaan shal haddaa xoog iyo garab ku ah ilaahay subxaana watacaala bedelkeega ilaahay ku siinaya biidni illah maadaama nafteeda a ilaahay dartiis u hurtay aa ilaahay subxaana watacaala ka gadanayso anigana nafteeda a ilaahay ka gadanaya jala fiicula marka hooye waxaa ku leeyahay waxaa weyaan calooshaada dhuuqso biidni illaah saa iiga raali noqotay kitaabkan ilaahay subxaana watacaala inaan nafteed u bixiyo aa ilaahay waxaa ka rajaynaya insha allah inuu ilaahayna subxaana watacaala aadna kaa raali noqdo biidni illaah hooye waxaan ku leeyahay maa hudeeni qad dacaanii liljihaadi walilfidaa أماه إني ذاهب للقلد لن أترددا أماه لا تبكي علي إذا سقطت ممددا الموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهد إلى سبحانه وتعالى دعدي سان وقرب قلو وحوينا إلى سبحانه وتعالى درتي سان وحوي أدونك وتجيناه إلى سبحانه وتعالى نور الإسلام إنه إلهي قد شيء إذنكم ولا إلهي كرجينا إلهنا سبحانه وتعالى وحويا حق إذنكم وتصوغ هذه قبل هذا waxaweyaan wiilasha inta ku hartan ku talagal inuu ilaahay subxaana watacaala naftiisa u hurto halkan waxaa fariin uga diraaya walaalka iga weyn ee haddana waxaweyaan hore jihaadka ugu soo jiri jira ee haddana maanta ka fadhiistay ee waxaweyaan dhulka gaalo nolol adduunya ka raadsaday waxaan leeyahay wallaahi adduunkan waa la iskaaga tegaya hadday fariinteedu kusoo gaarto ilaahay subxaana watacaala ballan aabbaha ku- aad kula gashay wallaahi hortaada aabbaha il- gaala ku dileen waxaweyaan adigana waxaweyaan kitaabka ilaahay aad ka fadhiisatay war noloshan adduunya waa laga tegahay nolosha macaan ee sharafta leh ee aakhira aakhiyo isku ogna oo ilaahay diintiisa sidii waxaweyaan uu nafar aan u difaacno waxaweyaan adduunkan haddaa waxaweyaan isku mashquuliso adduunkan wallaahi ninka isku mashquuliyaa ma gaarayo annaga ilaahi subxaana watacaala wallahi kitaabkiisa aan difaacayn wallaahi nolol heer sareysa ilaahi subxaana watacaala nagu nooleeyey dullina kama bixaysid ilaa waxaweyaan ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa usoo laabato wiilka iga yar ee waxaweyaan ilaahi kitaabkiisa iyo waxaweyaan mujahidiinta la jiran waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa waxaweyaan ku sabr waxaa weeyaan ilaahi subxaana watacaala diintiisa iyo noloshaan saa ilaahay noo wada fahansiiyey waxaan ku leeyahay waxaa weeyaan ku sabar waxaa weeyaan kitaabkaas ilaahi subxaana watacaala qaraabada iyo dadka yar waxaa weeyaan aabbaha iyo walaalaha meesha ku baaba-aanayniyow soo bax iyo war lamid iyo waxyaaba noocaas iyo sukuula imaan haddaadan waxaa weeyaan maktabkaanba aadan soo haleynaynin ilaahi subxaana watacaala iyo waxaa weeyaan jihaadka yar iyo noloshaa yar waxaa weeyaan yaanan yaanan waxaa weeyaan lagu aqoonsanin ilaahna subxaana watacaala sugnaasho weydiiso ilaahna subxaana watacaala waxa weeyaan mar walba taaba ku tagargal inaa ilaahi subxaana watacaala la kulanto walaalaha iyo aabbahaaba siduu ilaahi su- shahaado u gaarsiiyey inuu aadna ilaahi subxaana watacaala uu ku gaarsiiyey ilaahi weydiiso biidni illah inuu ilaahi jannadiisa nagu wadal kunayaan rajeynayna gabdhaha walaalaheena waxaan leeyahay waxa weeyaan aswaajteen u baari noqda waxa weeyaan ilmihiin ilaahi kitaabkiisa kusoo barbaariya insha allah ilaahi subxaana watacaala ha idin xifdiye ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa waxa weeyaan barta cibaadada ilaahina ku dadaala salaadaha ku dadaala biidni illah intaa ilaahi subxaana watacaala kala kulmayno saasaan leeyahay ehelkeyga umaraa'u lmujaahidiin waxaan leeyahay baaraka allahu fiikum waxaa weeyaan culeysaad waxaa weeyaan inta badan dadka aysan qaadi karinaa ilaahi subxaana watacaala maanta iyo dhabarka idiin saaray ilaahay baanu ka rajeynaya subxaana watacaala inuu idinku garab galo waxaa weeyaan waa howl ilaahi subxaana watacaala muslimiinta ay idinku ammaanaysteen sida idinkuga ammaanaysteen maanta u aragna aa uga soo baxdeen oo uga soo baxdaana ilaahay ka rajeynaya mashaqadaas yarna aad ku sabartaan ilaahi subxaana watacaala waxaa ka rajeynaya kuwii cadaaladooda u furto inuu ilaahi subxaana watacaala oo ilaahay uu idinka dhigo waxaa weeye waxaa halkan kala hadlaya aan ka faa'iidaysanaya een, inaan la hadlo camaradii aan isla soo shaqay jirnay een, ilaahi subxaana watacaala hadduu yidhaahdo amiirkeygii amiirkeygii sare iyo amiirkeygii kaleetaba waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala waxa weeyaan hoosha ayadan allah idinla garab galo een, waa mahadsantihiin ilaahi subxaana watacaala waxa weeyaan hooshiina ha idin fududeeyo wallaahi waxa weeye intaa idinla shaqaynaya ilaahi subxaana watacaala maalinna dhib idinkama tabto khaasatan waxaa la hadlayaa amiirka ah sida mubaasharka ah iskula shaqay jiran oo har iyo habeen aan isku hortaagnin waxaan leeyahay akhiyow waxa weeyaan dadaad isla shaqay jiray waa un isgaarayaani haddii waxa weeyaan dhib iyo waxa weeyaan dhibaato igala kulantay ilaahi subxaana watacaala dartiisii soo cafi anigan ilaahi subxaana watacaala waxaa kuu baryaaya inuu hooshaada kula garab galo sida ay tahayna waxa weeyaan mashaqadaas uu kugu fududeeyo insha allah ilaahi dartiisaana waxa weeyaan u walaalowna ilaahi dartiisaana isku jeclaan ilaahi dartiisaana waxa weeyaan howl iskula heenay ilaahi subxaana watacaala hooshaada kula garab galo dhibkeeda iyo rafaadkeeda waa ka warhaya ilaahina wuu ka warhayaa inuu ilaahi subxaana watacaala uu kuu fududeeyo ayaa ilaahi subxaana watacaala kaaga rajeynaya si guudna halkan waxa weeyaan waxaan ka faa'iidaysanayaa een, dadka muslimiinta ah aan isla soo wada dhaqmi jirin oo aan isnaqaano oo waxa weeyaan i yaqaana een, aniga anigana aan aqaano waxaan idin leenahay waxa weeyaan aniga waa idin cafiyo waxa aan idin haysta ma leh waxa weeyaan qofkii afkiisa i gaari qofkii waxaa waay wax kaleetaba waxa weeyaan iga soo gaareen aniga ilaahay dartiisa aan idin cafiyo wallaahi qof maanta muslim aan wax u haysto waxa weeyaan adduunka lama baxayo biidni illaahi jala ficulah idinkana waxaa idin leenahay qofkii waxa weeyaan agteeda wax kasoo jiro oo wax dhankayga kasoo gaaray waxaan leenahay ilaahay dartiisa i cafiya insha allahu si guudna dadka mu'miniinta iyo muslimiinta waxaan leenahay insha allah waxa weeyaan aan iscafino waxa weeyaan ilaahay dartiisna waxa weeyaan aan isku cafino biidni illah sidaasaan idin leenahay insha allah ee ilaahay subxaana watacaala wilaayaadkii islaamka ee waxa weeyaan ilaahay kitaabkiisa lagu difaacaya gaalo kusoo duuleen waxa weye waxna waxaas ha u arkin nasriga ilaahay subxaana watacaala wuxuu imaadaa bacda culeysaadka maku imaado ilaahay subxaana watacaala jihaadkiisa soo aada waxa weeyaan ukhraa tuxibuunaha nasru min allahi wafatxun qariibu ilaahay keenaya waxa weeyaan meelihii ay gaalada qabsadeenna waa aragtaan maanta ilaahay nasrigu na- waxa weeyaan naga siiyey waxa weeyaan hadday ahaan lahayd een, tii hadda ugu dambeysay oo waxa weeyaan galcad waxa weeyaan beera yabaal een, tii ugu dambeysay oo shabeellada dhexe ahayd ayadana ilaahay subxaana watacaala nasrigu naga siiyey waa waa ogeedeen een, hiiraan waa ka warheedaan een, beledweyne een, een, jalalaqsi halgan maxaas ilaahi subxaana watacaala nasrigaas iyo sharafkaasuna siiyey ilahna waxaa ka rajeynaynaa in waxaweyaan tan ah qalbigeen uu ku degi doono waxaa idin leenaha waxaweyaan nasrigiis waa imaanayaah culeysaadka iyo waxaweyaan waxyaabaha dhanka gaalada ee waxaweyaan ilahay diintiisa ay la dagaalamayaan waxaan ha u arkin walcaaqibatu lilmuttaqiina ilahi subxaana watacaala ila ciribtan annagaa iska lehe insha allah qalbigan dhista waxaweyaan waxaa u dagaalamayna u baxeenna waxay tahay in ilaahi subxaana watacaala diintiisa aan kor u qaadno ilahay inuu gacmaheenna ku xadaabo qalbigeennana waxaweyaan qaydka iyo waxaweyaan carada cadowga ee idin fadhiisatay inuu ilaahay idinkaga qaadaan rajeyheenna waxaa nafteenna horeennana taas waa insha allah dadka muuminiinta waxaan leenna kusoo duceenna insha allah inuu ilaahay idinka waxaweyaan gadaasheenna uusan idin fidneenna ilaahay ka rajeynayna ilaahina subxaana watacaala annagana waxaad naga filanaysaan oo ah in ilaahi subxaana watacaala shahaado uuna siiyey in ilaahi subxaana watacaala nooga soo barya oo noo aqbalo camalkeenana oo ilaahi subxaana watacaala khaalisatan liwajih oo nooga dhigo waxa weeyaan waxyaabaha lagu gaaro waxa weeyaan shahaadada waxa weeyaan khaalis in ilaahay kaaga dhiga waaye inuu ilaahi subxaana watacaala khaalis uu nooga dhiga aan isku soo duceyno insha allah insha allah waxaa kusoo gebangabeeyaya nashiida jannada iyo wanaageedii nimcadeeda ka hadlaysa nicma ajru lcaamiliin nicma daaru lmuttaqiin silcatu llahi jinaanun mahruha taqwa wadiin baacaha allahu liqowmin هم عباد المؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد المؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين ليس في الجنات بؤس لا ولا فيها السجون إنها دار القلود لا يدانيها المنون لا يدانيها المنون نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد المؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين ماؤها ماء زلال في كؤوس من معين وبها أنهار خمر لذة للشاربين لذة للشاربين ونعيم ليس يفنى مسك رب العالمين وعلاقيد تجلى للجنان الطالبين ونعيم ليس يفنى ليس يفنى رزق رب العالمين وعناقيد تدلت بالجنال الطالبين بالجنال الطالبين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين صدقوا الهادي الأمين
wayah waxaa soo gabagaboobay kulan heshiis ah oo dhex maray wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo shan jufo oo ka tirsan beesha yamar madaxweyne ee qabiilka xawaadle kulanka oo socday muddo siddeed maalmood ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa nabadoonnada jufooyinka yamar madaxweyne ee xawaadleh iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan gabagabadii kulanka waxaa laga soo saaray bayaan uu ku cad yahay qodobadii lagu heshiiyey بسم الله الرحمن الرحيم لواتن أفرتي بشي لحد كون أفر بغرفتن يا أفر هجرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وجيده شيس كلن قاتل مدة سديد مع الموت أه أو دحيي ولاية إسلامية إيه هيران إيو جفوين شن أه أو كمد أه بيش يور مدحوين أو كترسن قبيل كحوالي كوا سوكال أه كو بانا يبر لو محمود يبر صدح آدن يبر أفر حسين يبر شن إلا يبر ayaa maanta ku soo gabagaboobay degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan kulankaas oo ahaa mid looga wada hadlayay arrimo badan oo u dhexeeya jifooyinka iyo wilaayada islamarkaana ay ku caddaynayeen jifooyinkaas mowqifkooda ku aadan duulaanka gardarrada ah ee cadowga ku soo qaaday wilaayada hiiraan wadahadal iyo is-xogwaraysi wakhti qaatay kadib waxaa ka soo baxay heshiis ay qodobadiisu yihiin sida hoos ku qoran kow waxaa la isla qaatay si xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka labo waxaan si buuxda u qaadanaynaa annagoo kale ah jifooyinkaas kor ku xusan la shaqaynta mujaahidiinta saddex waxaan ballan qaadaynaa in deegaanada aan degno aan lagu dhibin mujaahidiinta si muuqata iyo si qarsoonba afar waxaan iclaansanaynaa annagoo ah wakiilada shantaas jifo in aan beri ka nahay dagaalka islaamka la dirarka ah ee wilaayada ka socda shan waxaan ballan qaadaynaa annagoo ah jifooyinkaas in aan deegaanadeena lagu soo dhoweynin laguna qarin qof dembiile ah ama gaalada u shaqeeya lix waxaan qaadanay in aan dadkeenna ka reebno ku biirista cadowga allah si uusan wax ugu dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay toddobo waxaan wilaayada kula ballannay in aan ciidankeena iyo hubkeena ka saarno furimaha cadowga allah aana beri ka nahay ciddii diidda warkeena sideed wilaayada waxay nagu wareejisay dadkii maxaabiista ahaa ee naga xirnaay sagaal ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaan beesha aan ka dhalanay ee xawaal in aysan ku kadsoomin dagaalka shareecladirka ah ee ay gaaladu ka wado dhulka shareecada ilaahay lagu maamulo saxiixayaasha wakiilada shanta jifo ee yabar madaxweyne kow baanayir nabadoon maxamed cali dhagaxow labo maxamed yuusuf sani saddex maxamuud weerar dhagaxow afar muumin aadan kulmiye shan xaantaay muumin weheliye lix diiriye siyaad weheliye labo beesha maxamuud yabar nabadoon ibraahim maxamed muuse qoryaale labo maxamed diiriye cabdulle saddex cabdulle caalin maxamed afar muuse muumin afraxow shan muuse cali colow lix maxamed cali jaamow beesha aadan yabir wakiil nabadoon daahir xasan maalin iyo guuleed maxamed agoon beesha xuseen yabir kow nabadoon axmed cali nuur labo wakiil nabadoon carees xasan xirsi saddex cabdiqaadir xuseen dhaqane afar sugaal cilmi guure shan maxamed cabdi faarax lix cabdulaahi qoorey xasan beesha iidle yabir kow nabadoon ibraahim guuleed showow labo maxamed cabdi siyaad faroole saddex muxiidiin nuur jimcaale afar axmed guuleed nuur goobjoogayaasha nabadoonada yabar madaxweyne kow nabadoonka yabar madaxweyne cumar axmed yare labo nabadoonka tuuro yabar cabdi cumar gacani wabilahi towfiiq bayaanka kadib waxaa hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabxaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله نعمك ilaahay uu noo galay oo tirada badan oo aanan koobi karin oo iimaankii islaamnimada ay ugu yihiin baan ilaahay ugu mahadcelinayna subxaanahu watacaala bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala kulankan qiimaha badan allihii noo suurageliyey oo ay isugu imaadeen jifooyinkaas walaalaha oo ka kooban beesha yabar madaxweyne waa kulan aad u qiimo badan haddana doortay in wilaayadooda ay si dhab ah u wada ballamaan ee wilaayadiinnana waa idinku soo dhoweysay oo adinkaa goobjoog u ah kulankaa marka qiimaha badan allaha noo suurageliyeyba mahad iska leh allah subxaana wa tacaala intaa kadib walaalayaal kulanka muhiimadiisii iyo wuxuu xambaarsanaa waa qodobada sagaalka oo meesha ku qoran tanfiidka qodobada meesha ku qoranna waxaa laga rabaa wilaayada iyo jifooyinka shanta oo meesha fadhiya wada fulinta inay wada fuliyaan laga rabaa qodobadaasoo fulo oo sidii loo qoray u hergelo ayuu heshiiska qiimo ku yeelanayaa dhammaan qodobada meesha ku qoran waxay ka turjumayaan ummaddan maslaxadeeda diimeed iyo maslaxadeeda adduunya intuba qodobadaasaa ka turjumaya wixii aan gaarnay oo aan isla garannay oo aan isku waafaqnay oo aan isla rogrognay adinkaoo ah shan jifo maanta halka waxaan ku fadhinno waa baanay yabar aadan yabar xuseen yabar maxamuud yabar iyo iidle yabar ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala towfiiqdaas siiyey dadkaa walaalaho ahalkaho wada dhashay waxaan rabnaa marka heshiiska asagoo aan gaarnay annaga annagoo wilaayadii matalayna xarakat shuwaar mujaahidiin matalayna xaggeenna waxaan rabnaa in culaysusan ka imaan ballanka aan gaarnayna uu xaggeenna ka fulo adinkana waxaan rabnaa xaggiinna ballankaa inaad ilaalisaan ilaahay dartii iyo sidaan u wada galnay xaggiinna in ugu fulo jifooyinkaas ka wada midka ah beesha gabar madaxweyne oo ayagu dalbay wilaayadooda una yimid oo aad ku ammaanan tihiin wixii aad geysateen wilaayadiinna adinka iyadoo wakiil ka ah xarakta shal mujaahidiin waa ballanteen heshiis baad qorateen taqriiban meesha waxaa idinkugu taala ilaa sagaal qodob sagaalkaas qodob oo aan meesha ka qorannay baan ilaahay dartiis isku dhaarsannay kuna ballannay wilaayadu ayadoo u wakiila xarakadu waxay ballan qaadaysaa ilaalinta iyo fulinta wixii lagu heshiiye lagu ballamay ilaahay cid aan ahayn uguma baqayno subxaanahu wa tacaala horayna idinma aanan khiyaanin idinkuma aanan xadgudbin idinma aanan dulminin haddana ma dhacayso wilaayadiinna inay idin dulmiso adinkana waxaan idin leenahay adkaysta ballanka ilaaliya waxa aan ku ballannay dhammaantooda wax shareecadeenna islaamka ay tusinayso waa wax maslaxadeenna hore oo adduun iyo mideenna aakhira labadaba ay ku jirto ballamadaa ilaaliya xaggiina yaysan ka burin wilaayaduna xaggeeda insha allahu tacala way ka ilaalinaysaa dadka idinka dambeeya ood la dhalateen oo yabarba ka midka ah wixii aan ku ballannayna fuliya dadka idinka dambeeyeyna gaarsiiya maanta sida ay wax yihiin iyo shalay sida ay wax ahaayeen farqiga u dhaxeeya intuu la egyahay kulligiin garashaad leedihin waad qiyaasi kartaa wilaayada waxay waday waxay ahayd ummaddan inay u islaaxdo oo u hagaagto diinteedii adduunyadooda labadaba intaa wax ka dheer kuma jirin hawsheenna inta aan rabna inaan gacmaha isku qabsanno oo aan isku garab siinno oo ilaahay tabaaraka wa tacaala isugu kaashanno oo rabbi wax ka wada rajayna waxay ahayd ummadda tan inay u hagaagto diinteeda iyo adduunyadeeda labadaba haddeer waxaan idinkula ballamaynana waxaa weeye ummadda tan inay u hagaagto diinteeda iyo adduunyadeeda labadaba wax intaa ka dheeri anuguma jirto dad diimeed baana addoommo allaana ummatu maxamed baana qofka muslimka qiimuu leeyahy dadka qaar waxay dabayl baa timid dabayl dabayshii baa la raacay dabayl baa timid qof muslima dabayl ma qaado qof muslima oo ahlu tawxiid ah waa qawi dabaysha ma qaado waxbuu ilaashadaa qofka muslimka waa qof adkaysi badan qofka muslimka oo iimaanka leh wax qaali uu haystaa laa ilaha illa allah muxamadu rasuulullahi buu haystaa dabayluhu ma raacraaca micnaha qofka muslimka ee dabayluhu ma raacraaca miyaan ummatu maxamed ahayn annaga dabaylaha la sheegaya hawada waay qofka hawadeena inaan ku soconno miyaa fiican mise waxaa fiican kitaabkeenna nabigeenna diintiisa inaan ka dambayno waxa aan ku soconayno waxa diinteenna aynu tusaysaa noqoto waxa aan diidayno wax hawadeenna ay rabtaa noqoto hawadeenna waxa ay rabtaa aan diidno warkaa ma isku ogna waxa aan yeelayno aan ku soconayno ku noolaanayno waxa ay diinteenna qabta ha noqoto dadkao dhan hadday israacaan xumaan isku raacaan ma raacayna ya dadkao dhan hadday xumaan isku raacaan ma raacayna keligaa haddaad toosanta keligaa har adoo ilaahay ku xihan dhimo waxaan ku ballannay qodobadaa meesha ku qoran waxaana ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu nala fuliyo nala ilaaliyo qalbigeenna towfiiq hidaaye noo geliyo waxa aan raba marka inaan ku khatimo waxaa weeye ballankaa aan galnay oo ballanka nabadeed ah oo ballanka diimeed ah oo adinkii wilaayadiina wada gasheen annaga xaggeenna inaan fulinno waa naga ilaahay dartii inaadan ka bixin xaalad kasta oo aan la kulanno xaalad kasta oo aan la kulanno kitaabkaa ilaahay inaan ku wada noolaanno oon walaalo ku ahaano oo ballanka aan wada ilaalinno oo diintaa ilaahay uu noo soo dejiyey oo nabilahi maxamed noogu soo dhiibay aan wada ilaashanno idinku ballan baa kaa inaan walaalo ku ahaano oo kitaabka allaan ballan ku ahaano xaalad kastoo timaad diintaa ilaahay iyo ballankaa islaamiga hoon galnay inaan ku dheganaano idinku ballan baa jazaakum allahu khayran wabillahi towfiiq kaasi waxa uu ahaa waaliga wadaayada hiiraan odayaasha shanta jufo oo iyaguna kulanka ka hadlaysa oo na dhoweeya heshiiska habeen dambe ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa insha allah farxadka ciidanka lagu soo tababaray eritaria ee la geeyey muqdisho ee ku xariisnaa xerooyinka muqdisho ayaa soo gaaray wilayaadka islaamiga ah iyagoo isku soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxa uu suurta gashay inagu waraysato maxamed xuseen ibraahim oo la soo goostay qori iyo booshkiisa maxamed xuseen ibraahim maxamed xuseen ibrahim meeqsanaa jirta toban toddoba sano jir marka hore sidee bay ku dhacday in qoladaasi aad gacanta u gashid qaabkee baa lagu waday bilowgii sidee wax u dhaceen nooga bilow kowdii moota bajaaj aan wadaaya muqdisho markaan joogay markaan joogay mid dhalashtaa wuxuu dhahay nin waxbarashaa la aadooya waxbarashadaas ma aaday mise waa iska joogay waxaan dhahay waxbarashada taa waa aadaya waxaa la dhahay beri subaxdii shirbow imow shirbow aan tagnay waa soo qornay sidaan ugula qaaday markii diyaaradda elboorka aan ka duulnaa waxaana lahay caasimad asmara u socotiin walaaliinoo shan boqol idinka horeeyo haye waa la aamuso diyaaradda dhexdeed laguma foodeyn karo mugta meeshaan tagnay meesha markaan tagnay ciidanka naga horreeyaan aragnay oo soomaali naga horreysay meesha ay joogeen xaaladii aan ka horreysanay waxaan lahay meeshaan dhaqaaqdhan iska dhaafa rag cawaanaan la joognaa tababarkiina hadday qaata ladin oo iska qaata waa bilaana tababarkaan qaadanay xeragada koowaana la geeyey waa nagala bedelay saddex bilood markaan joogna xero kaloo weec allaana la geeyey iyadan shan bilood aan joogna waa kasii tagnay xerada badda aana la geeyey markaan dagaalka oo etoobiya iyo litari dhexdooda anakama ku dagaaltamin laakiinse wax dagaal oo dhexdeena galay aniyo iika aa jira oo todoba nin ku dhimatay allah u naxariisa eritreyaanka la dagaasheen ah oo waxaan dhahnay wadankeena rabnaa tababar marabne ena celiye markaasaa calan cunug soomaaliya wuxuu taagay calanka jaakada calan oo watay uu taagay waxaa la calanka sababta u taagta maxaa waaye dalka adimaa iskale sidii xabad ay nugu soo tuuray anakan waraf dhagaxaan ku tuuray waa ka todoba ruux anaga dhimata waayahay muddada muqdisho aada joogteen qaar baa ku jiray dhowr bilood saddex bilood kuwa sanad bay ku jireenoo cudurka koroonaha markuu dalka ka dilaacay halkaasi ku xayirmay adigu shakhsiyan xerada gudaha muqdisho gaar ahaan shirbow meeqaa ku jirta todoba maalin xilligaasi ka horan yaa idinla jooga xilligaas waxaa joogay meesha waxaa haystay faad yaasiin xilligu haystay mid cabdirasaaq lalaana la socda wax qorqora asliya mas-uulka ah ilaa eritrea ninka ila tagay ha cabdirasaaq eritrea la dhaabo toddoba cisho kadib waa la idin qaaday ha maalin talaadana la qaaday wax badan kuma wasii nagaanin adiga may dad iga horreeyaa jiro oo maalmo xataa joogin iyo kuwa iga dambeeya oo bilooyin joogaa jiro waa gartay adigu marka eritrea shan boqol oo ruux oo keliya ayaa idinkaga horreeyay dufcadiina ha difaacadeena kulanka ahaa ani idinkaa kun ku noqotee meeqaa marka idinka xilligaasi ku baxdeen xilligaas kunaan ku baxnay shan boqol anaga horreysay waayahay aan u imaana marka tababarka qaabka la idinku tababarayay iyo waxa la idiin sheegayay iyo cidda idin tababaraysa nooga waran horta xerada koowaad waxaan ku qaadanay casharo maskaxiyan oo ciidannimo ah taatikooyinkii iyo wixii aan ku qaadan iyo orodka socodka habeenadii iyo culayska lasku saarayay buuraha xerada kale oo aan u aadayno weeco waxa waxay jirtaa laba boqol iyo afartan kilomitr socdaan ku aandiidana xerada saddexaadna xerada saddexaad baddaa la aydana soddon afartan kilomitr oo jirtaa waa meesha ugu dambeysa waay.
meesha ugu dambeysa
wax dhibaato ah oo aad la kulanteen miyaa jira haddii ahaaleed mid nololeyd iyo mid caafimaad oo idiin soo wajahay waa jirtaa maxaa ka mid ah wax xasuusta waxaa xasuustaa ani anoo dhabarka laga hayo oo bir markaas aan ka booday oo daaqad aan ka dhex baxay dhabarka waxay iga gaareen oo barastamool hal barastamool oo lagu siinayo oo qofka biyihiisa xataa socdaan oo waxna kuu qaban karin qayb kulligaas ku dhex jiraan laakiinse marka dambe waxaa loo kala saaray ciidamada badda iyo cirka iyo dhulka aa loo kala saaray qaybtee ku jirtaa ani dhulkan ku jira meeqa sana marka si guud uu tababarka u socday adi sanad iyo sideed bilood anaga kun iyo shanteena sanad sideed bilood aan qaadan kadibna kadibna waa iska wareegeyna le xeradana la geynaa waa nagala soo bedelaa taasaana la geynaa waa nagula ciyaari jiray waqtigaa nagula dhumin jiray kuma jirin laakiin si xatooya mobile oo ku raadi waalidkii waa la hadlay qaab marnaba mar ladiin ogolaanayn miya waalidkiina la hadashaa qof kuu fasaxay ma leh waa inaa lagu hadafuushaa haddii lagu soo qabtana iqaabteeda martaa waayo ani adigii saddex maraan lasoo hadlay bis saddex sanaan joogay saddex maraan lasoo hadlay tababarka markuu dhammaaday kadib xasan sheekh baa idin yimid xilliguu mucaaradka ahaana wuxuu sheegaya in eritrea in ciidanka la gatay ayuu sheegayay xilliguu mucaaradka ahaa muxuu idin sheegay markuu idin yimid markuu noo imaado waxaan dhahay dhalinyar intaas sana xayiirnaa tihiin haddii la yidhaahdo aday maalmo ka bacdi wadankiina ku laabanaysiin u dhahay waxaa kasoo wareegtay markuu nala hadlay shan bilood kasoo wareegtay markaasi kadib waa la idiin soo kaxeeyey markuu nala hadlay shan bilood ka bacdi waana la keenay dalkaana la keenay okay meeqa ruux ayaad ku timaadeen waxaan ku imaanay saddex guut adi
ilaa laba kun iyo shan boqol aan maqlay maxaa ka jira adi guutidii sideed boqol waay seelata ha aad ku timaadeen ha aan ku imaanay kadib halkee la idiin geeyey ani guutida koowadan ka kasnaa xero maslaxaana la geeyey anakoo hubkeena waxaan subaxdii allu ku baxnay habeenkii sideed saacna la waday lix saac laba iyo tobanka waa joogna meesha
eritrea idiin soo qalabaysay miya ha maxaa la idiin soo siiyey adii qori aake oo beerlaaba iyo booshkiisa ha qolo walbo hadda r b g barata r b g lagu siinayay bekem bekem snever snever waa ka iyagaa idiin soo qalabayey ha hubkeena markaan diyaaradda kusoo degnay diyaaradna hubay waday diyaaradna anakeyna waday dalkaana la keenay markii dalkan la keenay anakoo hub wadanin oo tuuteyna wadano aa xero gordon imaan xero gordon habeenkii aa imaanay maalin haddaa imaatid gaariga hubka waa kula socdaa waa dejisane hubkaadaa qaadinay waa ka
xerada intaad ku jirteen dhibaatooyin kala duwan baa dhacay oo dad baa baxsaday oo idinka idin ka mid ahaa oo adigu aad ka mid tahay ka waran waxaa maqlay in xataa la idin yiri mushaar la idima hayo furmaha dagaalka ayaa la idin geenayaa idinkoo waalidkiina aad arkina sidee bay wax u dhaceen horta xero maslax markiina la geeyey anaka guutadeyna gaar ahaan an haddaan iska hadlo xero maslax markii la geeyey oo shirna loo qabtay maxaana la lahay shirka markiina loo qabtay waxaa la lahay xaquuqdiina weli waa la raadinayaa dowladda ku maqan haddana laba boqol lacagaa ledin bishaa markay dhamaato oo ciidanka militariga waxay qaataan aad qaadanayseen qofka bini aadinka waa taqaana afar sano oo maqnaa waalidkiisna ma arkin xaquuq la-aanna waa jirtay qof walba dismaraal uu noqday dismaraal markuu noqday ana go-aanaa qaad horta aniyo laba kale go-aanaa qaadan waxaan dhahan xeradaan ka bixin aniyo askarinimo owlba raalli kama ehne waa ka bixinaa saa ugu bixinaa waay waxaan dhahay saa ugu baxnaba ama lacag aan ku aan iska dhiibna ama si kale aan iskaga baxnay waa baxinaan dhaaniyo kiina la hadlana xabad ama ka badan ma nagu ridaa horta waa ku ridayna anagana sidii aan kusoo baxna anaga mee qofooda kusoo baxdeen anaka shan qof aan kusoo baxna xerada inta lagu jiray rag isku day inay baxaan oo la rasaasiyey ma jirta waa jirta ah wax soo gaaray anaaba kowdii markaan soo booday liisoo xabadiyey waa xabadii anna waa soo laabtay lima aqoonsanin shaqadeena iska wati kuwa waa lagu dilin waa jiraan allah unaxariiso kana
adigu marka maxaa lasoo goostay ani qor iyo boosh kadib waxaad soo qabatay dhanka xarakada shirmujaahidiin sidee lagu soo dhaweeyey si aada u weyn maasha allah sida dadka ragga loo soo dhaweeyo waa liisoo dhaweeyey hadda maxaa kuu qorsheysay hadda inaan dadkaasna aadin oo ilaahayba hadduu iga soo wed alxamdulilah kolley aan baraali kama oole hadda inaan waalidkii aan ku dhex jiro mustaqbal aan yeeshto aan shaqaysto aan rabaa oo si xur ah oo xoolo xalaal aan dhaqdo asxaabta kale ee aad kasoo tagtay ka waran kuwa baxsaday ma jiraan waa jiraan qiyaasta intee ku shi- qiyaasi kartaa inta baxsatay kolley ani kuwa dhexaan ku jiray laakiin markaan soo baxay xeradada yaraa joogay koodiina waxaa lagu joogay sideed boqol iyo toddobaatan iyo qadaadix aa lagu joogay hadda qiyaastii meeqaa lagu joogo adi qiyaastada afar boqol meelahaasay joogaan dhowr boqolaa baxsatay dhowr boqolaa baxsatay waa kan halkii aadaya marka ragga baxsaday hadda badanaa ciyaar saaxiibana kuwaan isla soo baxsan xaafaday joogaan habeenkii bis ay magaalada aadaan waxay dhaheen meesha aadid ma maxaa noo wadi weysay anna waxaan dhahay tiidaaba mas-uulka eene tiina saa mas-uul u noqdaa walaalayaalow ka Waxay bacdi isu soo dhiibaanay rabaa haa waxaan dhahay tiida markaan soo dhameeyo anaa idin soo wadaya waa soo raacina hayay dhehen saasay go-aan keeneen maxaad hadda ugu baaqaysaa inay soo hanuunaan iyo kan kuwa oo xad ku jiro inay shaqadaas ka dhaafaan oo ay wadada toosan ay qaadaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو guud ahaan nacaw intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني